بسم الله الحمد لله ثناء لله ثم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بالنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم حسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين رب علمنا منه ما جهلنا وذكرنا منه ما نسينا darsigeennu wuxuu ka bilaabanayaa aayadda soddon iyo afraad min suurati towba qaala allahu tacaala yaa ayuha aladiina aamanuu ina kaiira min alaxbaari wاlruhbaani laya'kuluuna amwaala اnnaasi biاlbaadili wayasuduuna can sabiili اllah ila aakhiri اlaaya ilaahay subxaanahu wa tacaala markuu inoo soo tilmaamay kuwii yahuudda ahaa madaxdoodii iyo kuwii nasaarada ahaa madaxdoodii lagu soo tilmaamay dad takabur iyo tajabur ku sifoobay inay yihiin waxa weeyaan waxaa laynoo tilmaamayaa sida ay u samaynayeen adduunye jacaylka ama dadka xoolahooda ay baadilka ugu cunayeen iyagoo sha'nigooda iyagoo ma garanaysaa xaqiraaya sidaa darteed aayaadkan baa inoo tilmaamaya qaala allahu tacaala yaa ayuha aladiina aamanuu ina kaiira min alaxbaari wاlruhbaan axbaartaas waxaa la yidhahdaa culamaau lyahuud ruhbaantana waxaa la yidhahdaa culamaau nasaara labadooda culimo baa magacyadaa loo kala yaqaanay ilaahay wuxuu yidhi yaa ayuha aladiina aamanuu inna kaiiran in badan oo min al axbaari ka mid ah kuwa axbaarta ah ee culimmada yahuudda ah iyo waruhbaani ruhbaanta ka mid ah wadaadadii nimankii nasaarada ahaa in badan baa laga cabbiray in badan oo ka mid a culimmadii yahuudda oo axbaar loo yaqaanay iyo culimmadii nasaarada oo ruhbaan loo yaqaanay in badan oo wadaadadaas ka mid ah layaakuluuna amwaala annaas waxay cunayaan layaakuluuna waxay cunaan amwaala annaasi dadka xoolahooda ayay cunaan bilbaadili bayna ku cunaan baadil bay ku cunaan layaakuluuna waxay cunaan amwaala annaasi dadka xoolahoodaay cunaan bilbaadili baadil bayna ku cunaan wayasuduuna waxay duudaan oo ka celiyaan dadka can sabiili illaahi ilaahay waddadiisa ayay dadka ka mancinayaan oo ka celinayaan waxaa la tilmaamayaa laba kooxood oo culimmo ahaa mid ka mida yahuudda culimmadii yahuuddii ahaayeen kuwa kalena culimmadii nasaaradii ahaayeen ilaahay wuxuu ka cabbirayaa in badan oo kuwa wadaaddadaa ka mid ah in badan oo raggaa ka mid ah rijaaludiinka ah waxay cunayaan oo cunaan amwaala annaasi dadka xoolahooda ayay bilbaadili baadil ku cunaan baadil bay dadka xoolahooda ku cunayaan wej aan loo oggolaan ayay dadka xoolahooda ku cunayaan maxay samaynayaan waxay samaynayaan rish way qaadanayaan laaluush laaluushku waa balaade waa wax ummadda dhumiya oo dowladaha dumiya oo akhlaaqda la dagaalama oo dadka qiyamkooda iyo dadnimadooda meesha ka saara layaakuluuna amwaala annaas bilbaatil see bay ugu cunayaan dadka xoolahooda si baatilah waxay ugu cunayaan qof baa xaquusan lahayn wuxuu dhahayaa xaqaasaan u baahanahay intaasaan iska bixinayaaye xaqaas halla ii xukumo xaqa ma laha xoolay ka qaadanayaan waxuusan lahayn bay u xukumayaan mid baa xaq lahaa xaqii uu lahaa u xukumi mayaan waxay samaynayaan wujuuh ama awjuuh noocaasa xukunkiibay waxay ku qaadanayaan laaluush xugun baadila bay xukumayaan xugun xaqa bay ka tegayaan arrimahaasay samaynayaan xaqii bay qarinayaan layaakuluuna amwaala annaas bilbaaili dadkii xoolahoodii bay cunayaan baail bayna ku cunayaan qaabkaas dadkaas leeyihiin waxoogaa iska howl fududayn oo inta wax bixiyaan ay ka qaadanayaan ay xaqiina garab marayaan bay dadkii xoolahoodii ku cunayaan oo kaga qaadanayaan haddii mar qaabka wax kugu soo gelayaan qaab khaldan uu yahay waa dhibaato kuu horseedaya wuxuusan qofku aqoon hadduu yidhaahdo waa aqaanaa xugunuusan aqoon hadduu macnaha xukumo xugun xaqdarraa isagoo xaqii garanaya hadduu ka leexdo waxyaalaha noocaasa oo dadka aqoonta leh kusoo gabbanaya waa mashaakilaadka lagu tilmaamayo culimmada yahuudda iyo nasaarada meeshii dhibaatadu kaga dhacday baatilkasay xoolaha ku qaadanayeen layaakuluuna amwaala annaas bilbaatil wayasuduuna waxay duudayaanoo mancinayaan annaasa wey moogtaha dadkay ka mancinayaan can sabiilillahi ilaahay waddadiis tanna maxay u samaynayaan waxay rabaan dadka inay weligood gacanta ku hayaan oo xoolihii ay uga barteen ka qaadanayaan oo waxay diidayaan dadku inay nebi moxamed raacaan calayhi salaatu wasalaam hadday dhahaan annagaa culimmadii ee waxaan garanaynaa ninkan yimid inuu nebi moxamed yahay diinku wadana xaq weeye dadkii baa daba kacaya oo raacaya markii dadkii raacaan iyagii waa laga tegaya ilaa iyagii ma rabaan madaxnimay haysaane inay raacaan amwaala annaasi bilbaatil wayasuduuna can sabiili illaah waxaa ibnu kaiirku leeyahay maqsuudku waxaa weeye altaxdiiru min culamaa'i suu waxa weeyaan digid layskaga digayo culimmada la yidhaahdo culamaau suuga baa layskaga digayaa culamaau suu culimmada xun baa layskaga digayaa waxaa layskaga digayaa cubbaadi dalaal yaa kuwa iska cibaadaysta ee dhunsan oo qaab khaldan iyana u cibaadaysanaya kuwaasaa laiskaga digaya waxaa laguu tilmaamayaa ibnu cuyayna wuxuu leeyahay sufyaan ibnu cuyayna qofkii xumaado culimmadeenna ka mid a kaana fiihi shabahun min alyahuud yahuud buu shabah ku yeelanayaa shabbahaad buu yahuud ku yeelanayaa wuxuu yidhi waman fasada min cubbaadina qofkii xumaada oo dadkeenna iska cibaadayso oo iska wardiyooo isaguna isagoo saasa xumaadana kaana fiihi shabah min annasaara nimankii nasaare ahaa buu shabbahaad ku yeelanayaa isaguna sidaasuu noqonaya qaala tacaala ilaahay wuxuu yidhi waaladiina kuwa yaknizuuna adahaba dahabka kaydinaya waalfidata fidada kuwa kaydinaya oo uruurinaya wladiina kuwa waaladiina kuwa yaknizuuna kaydinaya aldahaba dahabka kaydinaya waalfidata fidada kaydinaya oo uruurinaya oo kaydsanaya oo walaa yunfiquunahaa aan bixinaynin fii sabiili illaahi ilaahay waddadiisa aan ku bixinaynin aan gudanaynin zakadii ka dhiibaynin aan wujuuhda khayrka iyo meelaha khayrkaa ku bixinaynin ibnu cumar wuxuu leeyahay kanzi waxaa la yidhahdaa wixii aan zakadiisa la bixin wixii zakadiisa la bixiyana kanzi maaha wabashirhum kuwaa u bishaaree bicadaabin cadaab ugu bishaaree cadaabkaasoo aliim xanuun badan isagaba la xanuujiye wey waxaa lagu leeyahay usluubka dee aayaadku ka hadlayaan middaa hore aan soo marnay xataa qaybta hore aayadda hadda aan ku jirno layaakuluuna amwaalannaasi bilbaadilidaas bini aadamku xoolaha ay tabcanayaan inta badan inay cunaan oo ku noolaadaan bay jecel yihiin laakiin layaakuluuna hadda waxaa looga jeedaa waxay qaadanayaan wey haddaysan xataa cunin ee mar qaataan ee wixii la wareegaan iyo hadday cunaan oo intifaacsadaan kulli waa isku mid mar hadday ka qaadanayaan wej xaaraanaan ku qaadanayaan aayaddan kale dahabka iyo fidadu labada lacagood ugu qaalisan lacagaha weeyaan kuwa kaydinaya oo uruurinaya kanzi baa la yidhahdaa kanzi xoolihii bay sidaa ku samaynayaan marka kanzigu waxa weeyaan waa waxa alkanzu kullu shayin waa shay kasta oo qaarkii qaarka kale loo dumo oo la uruuriyo weeyaan ama ardada korkeeda ha saarnaado ama ardada hoosteeda ha lagu uruusho meeshii la doono ha la dhoobo akoonkii la doono ha lagu rido kanzi baa la yidhaahdaa kanzigaas kuwa sidaa samaynaya dahabka iyo fidada kaydinaya walaa yunfiquuna humaa lama dhihin oo tafniya iyadoo laba la soo sheegay walaa yunfiquunahaa guud ahaan baa ugu celinaysaa misna aan dhiibaynin aan bixinayn fii sabiili illahi ilaahay waddadiis ama fidadaa dambaysay ee walaa iyadaana isticmaalkeedu badan yahay walaa yunfiquunahaa fidadii aan ku bixinayn fii sabiili illaahi labadaba u celi wujuuhda khayrkan aan ku bixinayn sakadana aan ka dhiibayn wabashirhum kuwaa u bishaaree bicadaabin cadaab cadaabkaasoo aliimin aliim ah baa layidhi ugu bishaaree waa naarta jaxiima la yidhaahdo marka halkan waxaa la xiriiriyey laba kanzi ayaa la xiriiriyey iyo yahuudiya nasaara waxaa la tilmaamayaa qofka xoolaha suxti iyo xaaraan ku qaata iyo qofka aan xoolaha bixinaynin qofkii xaaraan ay ku soo galeen iyo qofkii xoolihii isagoo xoola fiican bahaysa aan xaqi ku bixinayn ama sakadii ka bixinayn labaduba inay maaragtay ay dhibaato leeyihiin cadaab aliim ah yowman maalin baa la cadaabaya ama cadaabkaasi yowman maalin buu ahaa wabashirhum bicadaabin aliim yowman maalin u bishaare ama yowman maalin la cadaabo maalinkaasoo yuxmaa la kululaynayo o la dhalaalinayo calayha amwaashii iyo xoolihii la kaydiyey baa la dhalaalinayaa oo la kululaynayaa fii naari jahannama jahannama naarta la yidhaahda dhexdeeda naarta jahannama la yidhaahdo ayaa xoolihii iyagoo awal cadaab ku dhex jiray baa lasii kululaynayaa wey cadaab huraysa wey markay kululaadaan xoolihii dahabkii iyo fidadii iyo wixii uu diiday inuu sakada ka bixiyo oo daraahimtii iyo danaaniirtii ay dhalaalaan oo ay noqdaan dab fatukwaa waxaa lagu kaawiyadaynayaa waxaa lagu feeraynayaa waxaa lagu gubayaa bihaa iyada amwaashaas jibaahuhum wajiyaashooda wa junuubuhum dhinacyadooda waduhuuruhum dhabaradooda ayaa lagu gubaya xoolihii iyo lacagtii oo awal naar la geeyey baa naarl kale lagu sii kululaynaya markay dab noqoto tukwa waxa weeyaan waxaa lagu gubayaa oo lagu kaawiyadda sida feerada oo kale loogu xoqayaa oo loogu feeraynayaa wejiyadooda iyo dhinacyadooda dhinacyadu midiga bidix weeye wejiguna waa dhankii hore oo dhan waduhuuruhumna waa dhankii dambe oo dhan waa dhabaradii bas alkay waa gubid weeyaan waa lagu gubaya tuhwa wixii la feereeyo waa la gubay wixii la sumado waa la gubay aakhiru dawaa'i alkayu soo lama yidhaahdo daawada tan u dambaysa waa isgubid la dabku waa naari wax lagu degdega maaha marka koowaad bu qofka dab laguma bilaabo inta daawo kale lala raadin karo sidaas baa loo samaynaya cabdulaahi bin mascuud wuxuu yidhi ilaah baan ku dhaartay qof inta la gubo inaan diinaar diinaar kale taabanayn dirhamna dirham kale taabanayn lacagtii isdul fuulfuuli mayso qofkan jidhkiisaa la ballaarinayaa markaasaa shilin kasta isagoo la ballaariyey buu qofkii jidhkiisa wuxuu ka helayaa meel uu kaga dhego isagoo dab ah oo dhimbil ah baasaa loo saarayaa xoolaha aan sakada laga bixin xoolaha aan xaqa laga bixin dhibaatada qofku uu halkan dhowranayay oo fiirsanayay oo kulle xejecloonayay dhibaatada ay aakhiro u keenayso baa lagu tilmaamaya dirham dirham dul fuulaya male mid kasta meel jirkii ka mida u bannaan baa lagu dhejinaya baa la yidhi meelahan hadda waxaa loo loo khasisay amaakintan wejiga iyo dhinaca iyo dhabarka iyo qofka bakhiilka ah qofka bakhiilka ah markuu arko qof faqiirah oo soo socda ama meel ka soo galay ama u yimid marka hore wejiga uu ka leexinaya qofka aan rabin inuu wax sadaqayso wax bixiyo marka koowaad uu arko qofka aan ag maraya ama u yimid ama ku soo socda wejigiibuu ka dadbayaa waxaan qofkaan hayana faqiirkaani xaq buu ku leeyahay ama zakow ku leeyahay ama sadaqo kalooba xaqu oo muslimnimo laiskugu leeyahay wejiguu ka leexin jira horta wejiguu leexin jiray halla gubo wey koow haddii faqiirkii xagga inta ka soo laabto dhanka kale kala soo wareega kuwa dhanka kale qofka kala soo wareegee acrada bijaanibi misna waxa weeye dhinac u duwayaa dhinac buu u duwayaa hadduu la hadlo yidhaha waxisi waxaa laga yaabaa inuu kursigiisa ama isagoo dhanba xagga dhabarka inta u duwo xagga uga sii jeensadaba oo jeegada u duwo dhinacyadou miskiinka aan waxba haysan isagoo ilaahay wax u dhiibay war wax ii dhiib lahaa kani u duwayey baa la cabira waana meelahan xanuun badan baa lagu leeyahay meelahaas qofka markii ama laga garaaco ama laga gubo la taabtay hadda awoodda qofka dhabarkiisa iyo dhinacyadiisa iyo meelahaasi ku jira imaam alqurdubi wuxuu yidhi dee wejiga markii qofka laga calaamadiyo laga gubo foolxumada iyo dhibaatada ka muuqanaysa waa fayski waa meesha waxa wey qofka wejigiisa dhabarka iyo wuxuu yidhi dhinacuna waa ka xanuun badan yihiin sidaa darteed ba xubnaha kale aan loo tilmaamin kuwaana loo magacaabay markii intaasi ay dhacdo haadaa maa kanisma lahaya soo qadaro fa yuqaalu lahum waxaa loo dhahayaa iyagoo qalbiga la xanuujinayo haadaa midkaani maakii weeyaan kanastum aa u kaydsateen lianfusikum nafafyaalkiinna waxaa kaydsan jireen laa dadku waxbay kaydinayaan ummaddu waxbay kaydsanaysaa waxay doonayaan wuxuun inay iska dabageeyaan waxaa kaydsan jidheen oo weliba naftiinna a u kaydsateen weeyaan waxaan saa idin cadaabaya oo saan idinku dheggan oo idin ciqaabaya maa kanastum lianfusikum weeyaan ee faduuquu dhadhamiya maakii kuntum ahaan jidheen taknizuuna taknizuunahu waxaa kaydsan jidheen bal dhadhamiya ciqaabkiisa iyo ciribtiisa iyo dhibaatadiisa dhadhamiya xadiid fii saxiixi muslim ku yaalla nebigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam nin ma jiro xoolaha sakadooda aan dhiibaynin ilaa hadduu jiro maalinka qiyaamada markay tahay waxaa xoolihii looga dhigayaa looxyaal balballaaran oo kale markaasaa dhabarkiisa iyo dhinaciisa iyo wejigiisaa lagu dhadhajinayaa fii yowmin kaana miqdaaruhu hamsiina alfa sana maalin konton kun oo sano konton kun oo sano maalin qadarkiisu dhan yahay ayaa sidaa laga dhigayaa sidaasaa arrinta ku soconaysaa cadaabkaasaa macnaha ku jiray wey ilaa addoommada laga kala xukumo ilaa addoommada la kala xukumo markaasaa waddadiisii la tusayaa imaa ila aljannati wa imaa ila annaar markaa ka bacdi baa ama jannadii la geynayaa ama naartii la geynayaa taasna intaasaa laynoo ka sheegay marka xoolaha xaqa lagu leeyahay iyo zakada waa in la dhiibo hadday lacag tahay hadday dahab tahay hadday fido tahay xoolaha soofa geel iyo aryalo hadday tahay baayac mushtari iyo bucshara hadday tahay xaqaa yar oo lagaa rabo qofku waa inuu bixiyo inta badanna isaga u haraysaa isagaba ilaahay baa u dhiibay subxaana wa tacaala qaala allahu tacaala ilaahay wuxuu yidhi inna ciddata shuhuuri bilaha tiradoodu cinda allaahi ilaahay agtiisna ugu tiro ah inaa cashara laba-iyo toban weeye shahroo bilood bilaha tiradood ilaahay agtii siday ka tahay lama rabo bilo kaloo layska samsamaysae bilaha saxda ah bilaha saxda ah ilaahay agtiisa bila ka ah tiradoodu waa labaiyo toban bilood waa labaiyo toban bilood waa intaa wey sharciga ilaahay bilaha uu qabanayo waa labaiyo tobankaa bilood labaiyo tobankaa bilood waxay ku socdaan calaa manaazil alqamar dayaxa walqamara qadarnahu manaazil soo ma dayaxa manaasishiisa iyo meelaha uu degdegayo bay ku qiimaysan yihiin bilaha la ictibaarinayo waa bilaha qamarigaa oo dayaxu muuqanayo wey dhalanayo bishu dhalanayso dhammaanayso iyada axkaamta sharcigu ku duldhisanta xajkii baa lagu mudaynayaa la garanayaa ramadaankii baa lagu garanayaa ciiddii baa lagu garanayaa dayntii iyo ballantii laisla galay baa lagu garanayaa ummadihii ballamay baa ballamahoodii ku garanaya dumarkii baa caadadoodii iyo ciddadoodii iyo arrimahoodii kula soconaya bilaha la xisaabinayo oo sharcigu xisaabinayo oo ilaahay agtiisa yaa axkaamtu ku dul dhisan tahay waa labaiyo tobankaa bilood inaa weeye cashara shahre waa labaiyo toban bilood labaiyo tobankaa bilood oo fii kitaabillaahi inaa cashara shahra waa labaiyo toban bilood labaiyo tobankaa biloodoo fii kitaabillaahi ahaaday kitaabka ilaahay waa kee waa looxulmaxfuudka sidaasay ku yihiin way u yaallaan waa labaiyo tobankaa bilood labaiyo tobankaa bilood baa ilaahay ka dhigay marka labaiyo tobankan bilood ilaahay shay markuu jidaynayo shay loo siman yahay dadka loogu talagaloo dhan u siman yihiin baa laga dhigaa qofka xadaarada leh qofka reer magaalkaah qofka qalab haysta oo adduunkan hadda waxyaalaha lagula socdo haysta iyo qofka aan haysan waa u siman yihiin halkaasaa bisha laga fiirinaya kan baadiyaha jooga kan badawiga ah kaan waxba akhrin kaan waxba qorin kan adduunka cilmiga meesha u dambaysa gaaray waa ku siman yihiin halkaasaa bilihii laga fiirsanaya kuma kala duwana lama jidaynayo cibaado la dhahayo dadka reer magaalka keliya baa la socon kara qalabyaay haystaan waxyaalay fiirsanayaan khadad bay haystaan kalaandaray haystaan qofka miyigana lama socon karayo baa loo sameeyey duhurku markuu joogo casarku markuu joogo qoraxdu markay dhacdo bishu markay dhalato markay dhammaato markay gudcur noqoto nidaamkii o dhan waa loo sameeya miyi magaalo saasaa loola soconaya waa labaiyo tobankaa bilood labaiyo tobankaa bilood yowma maalin khalaqa samaawaati ilaahay samaawaadka abuuray iyo walarda ardada waxay ka dhigan tahay labaiyo tobankaa bilood weeyaan yowma maalin baa ilahay labaiyo tobankaa bilood ka dhigan khalaqa samaawaati walarda cirar iyo dhulal ilaahay abuuray maalinkaade maxaa ka horreeyaba maalinkai adduunka la bilaabo cirar iyo dhulal la abuurayba ilaahay labaiyo tobankan bilood buu abuura oo ugu talagala ilaahay baa qoray kitaabkaas looxulmaxfuudkaa baa lagu qoray minhaa waxaa ka mida labaiyo tobanka bilood arbacatun afar afartaasoo xurumun xurmo u saaxiiba oo bilo xurmale ah waa dulqacda dulxija muxaram iyo bisha rajab la yidhaahdo xurum waxaa loo leeyahay waa bilo la weynayo oo la ixtiraamo cibaadadana ajar badan baa laga helaa dagaalkaa xaaraana ilaa haddaan la ogolayn jaahiligiibay sidaa ahayd maanta oo aan jaahili aysan ahayn oo dadka diinuislaamkii la haystana waa sideedii afartii bilood sidii bay xurmo u leeyihiin dagaalkii sidii baan loo ogolayn qofkii la dilo afartaa bilood wuu ka duwanaanaya qofkii mararka kale la dilo minhaa arbacatun xurum weeyaan afartan bilood saddex baa isku xigta midna meel gaaray ku jidhaa bishaan dulqacda la yidhaahdo baa ugu horaysa waa bishaan hadda dhammaanaysa bisha ku xigta sida taal bay dhahaan dadku bishaas waxaa loo samaynayaa xajkii baa loo sii socdaa bisha ku xigtana dilxijaa la yidhahdaa xajkii baaba la gudanaya ilaa xajkan hadda dhowrka sac lagu tegaya maaha in adduun weynaa laga soo imaanaya marka waxa weya bil dadkii dee xajkii baa loo socdaayoo dadkii baa isdhex marayo oo qabaa'ilkii baa isdhex marayo bila xurmaloo aamin ah aan la istaabanayn wey dulqacda waa la sii socda dilxijana waaba dee carafadiiyo waa bisha carafada aan dhahno cibaadadii baaba la gudanaya muxaramna waa laga soo gudoomi waa la soo socdaa marka maxaa loo baahan yahay bil kale oo meel gaara ku jirdho bulshadu danaheeda kale isku dhex mari karaan waa bisha rajab la yidhaahdo iyadana xaggaa meelaa lagu dhiga afartaa bilood saasay ku yihiin waa afartaa bilood wey arbacatun xurum dalika kaasina addiinu diinka weeyaan diinka alqayimu ee toosan baa ilaahay leeyahay waa sharciga toosan wey ee falaa tadlimuuha dulmiinina fiihinna bilaha afartaa oo xurmada le dhexdooda anfusakum naftiinna ha dulmiinina war bilahaan naftiinna ha dulmiinina xurmadooda ha qararinin oo ha dilaacinina wax rabbi idinkaa xarimaya macaasi ha la imaanina fiihinna haddii afarta bilood loo celiyo ama culimmada qaar baa waxay leeyihiin falaa tadlimuuha dulmiinina fiihinna labaiyo tobankaa bilood oo lasoo sheegay anfusakum war naftiinna ha dulmiinina labaiyo tobankaa bilood naftiinna ha dulmiinina waqaatiluu la dagaalama marka intaan halkaa la gaarin labaiyo tobankaa bilood oo bilaha carabiga ah oo dayixa laga dhalashadiisa iyo dhammaadkiisa la socda sanadku waxa weeyaan saddex boqol konton iyo shan maalmood waxaa jira mid la yidhaahdo shamsi bilaha marka ay habboon tahay in wax kasta lagu mudayso dadka muslimiinta ah magacooda in la sheego taariikhda in lagu qoro in maaragtay iyada lagu xisaabtamo waa bilahaas ee dadkii hadda waxaa ka qaalib noqday bilihii kale sanadkaa kale oo shamsiga isagu wuxuu ku socdaa qoraxda waa saddex boqol lixdan iyo shan maalmood iyo maalin afar meelood loo dhigay meesha waxay isdheer yihiin toban maalmood labada sanad marka sanadkan shamsiga ay waa iska buuxbuuxis bilbaa sideed iyo labaatana bilbaa soddona bilbaa kooyo soddona nidaam noocaasa bay ku socdaan magacyadooda iyo meesha laga keenay iyo waxay ku dul fadhiyaan iyo nidaamyadoodana arrimo kale oo waxaa ka imaanaya khatarahooda leh waay iyagu waxay ku dul joojinayaan in saddexdii biloodba afarta fasal mid ka mid ah la yidhaha saddexdii bilooda guga dayrta diraacda xagaaga qaab noocaasoo kale ah waxay rabaan inaan wakhtigu isbedbedelinoo weligeedba abriil oo kale guga iska tahay iska joogto xilli guga iyo bisha ka horaysa qayb ka mid ee bisha ka dambaysa saasoo kale marka laakiin midkan dayaxa ah waxa weeyaan weligeedba adiga dayaxii baa fiirsanaysaa ama roobka ha dib dhaco ama ha soo degdego ama ha ku aado sii doonto ha noqoto midda ay dadka ay la socon karaan meelaha magaalooyinka ka fogna waa middan qamariga ah qofkasta wuxuu le bishu waa soo baxday waa dhalatay gudcur baa la galay halkaasi marasaa amaa middan kale dee maba ay ogaan karaanba lama socon karaan bisha lagu jiro waa tee markii bilaha kale la tiyo janaayo febarayo mid abriil iyo mid la marayo qofka miyigaa jooga meelaha jooga waxba kalama socdo maalinta ka marayso wax badan kalama socdo xaaladdaa ma ogaan karo wax u muuqdo oo u tirsanayo oo u dhalanayo u dhacaya oo gudcur u noqonayo o dayax u noqonaya ma aha intaa midna maaha taasina waa taas marka waxaa lagu leeyahay hadda waddamada halka waddan wuxuu kitaab qoray sheekh cabdilfataax abuqudda raximah allahu tacaala halka waddan oo taariikhda carabiga wala isticmaala takhtarka markaa u soo geshid oo ku dhahaya shacbaan inta qoro caawa lix iyo labaatan ama toddoba iyo labaatan oo kale ama shawaal intaa weeye dhag yaa wuxuu ahaa waddankaas xarameynka takhaatirta markaa u soo geshid taariikhdii hijriga ahayd iyo maalintii iyo yoonkii ay kugu qorayaan in badan hadda isbedebaa laakiin ka dhacay waa taariikh aad u wanaagsan baa leeyahay inaan la halmaamin oo laga tegin wax lagu xisaabsado tabtii loogu dhaqmo marka maalintii nebigu calayhi salaatu wasalaam carafe istaagay sagaalaad maalintii ku xigtay musdelife habeenkii loo soo hoday habeenkii tobnaadu ciidda ahaa weligeedba bishii sidii baa meeshii looga fiirsanayaa hadday mar dayax wixii ku xisaabsan tahay bis bishii waa toban waa sagaal waa halkaasaa laga xisaabsanaya waa bil kuu muuqata weeye dalika diin lqayim falaa tadlimuu fiihinna anfusakum waqaatiluu la dagaalama almushrikiina kuwa mushrikiintaa la dagaalama kaaffatan xaalay yihiin kamaa yuqaatiluunakum say idinla dagaalamayaan iyaguba kaaffatan markaa fiiriyo waqaatiluu la dagaalama almushrikiina kaaffatan xaala idinku tihiinna waa la dhihi karaa kamaa yuqaatiluunakum iyaba say idinla dagaalamayaan kaaffatan xaalay yihiin faacilka iyo mafcuulka kaa ka xaalaysaba waa lagu ogolya kamaa yuqaatiluunakum kaaffa waclamuu waxaad ogaataan anna allaha ilaahay maca almuttaqiina kuwa muttaqiintaa macooda inuu ahaaday ilaahay baa ayidaya ilaahay baa u kaalmaynaya marka bilahaas iyo arrimahooda iyo kuwan kaloo hadda lagu qaatoo la xisaabsada iyo nidaamyadaas waa mawduuc aad u ballaaran oo dersi dhan ah darsigeena intaas ku egyahay wallahu subxaanaه wa tacala aclam bisawaab